بسم الله الرحمن الرحيم أحمدك ربي حمدا يليق بجلال عظمتك وعظيم سلطانك وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين يا سيدي يا رسول الله اللهم صل وسلم عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته qisadatan waxaa ka waramay rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxa uuna yidhi waxaa jiray zamankii hore nin ninkaasi waxa uu marayay dhul lamadegaan ah oo saxaro ah kadibna waxa uu si kedis ah u maqlay cod codkii ayuu waxa uu lahaa codku marka waxa aada waraabisaa beerta ninka la ydhaahdo hebel fulaan masracati fulaan beerta hebel waraabi ninkii wuu yaabay hareeraha ayuu iska eegay kadibna waxa uu ogaaday in codkaasi uu ka yimi samada iyo daruuraha dushiisa kadibna waxaa qaatay faduul oo waxau damcay in uu sii dabagalo arrinta tan kadibna daruurtii ayaa isu timi waxa ayna bilowday onkod iyo hillaac kadibna roobkii ayaa da-ay roobkii markii uu da-ay ayaa biyihii waxay ku urureen meel waadi ah meeshii waadiga ahaa ayaa biyihii qaaday kadibna ninkii wuu sii dabagalay markaa biyihii meesha ay ku socdeen biyihii siday u socdeen ayaa waxa ay galeen meel beer ah beertii marka ay galeen ayaa waxa uu ku arkay nin beerta taagan oo biyahan soo gelaya beerta kala duwaya si ay si uu beerta u waraabiyo wuu yaabay markaa ninkii biyaha kan hal meel bay ku urureen hal meel bay isu raaceen hal beer ayay tageen beerihii kaloo dhanna way ka yimaadeen subxaana allah marka mucjisa ayay ku noqotay kadibna waxa uu tegay ninkii beerta lahaa waxaana weydiiyey magacaa waxau ku yidhi magacaygu waa hebel waa magacii uu ka maqlay codkii samada dushiisa uu ka maqlay ninkii uu yaabay markaas ayuu ogaaday oo uu hubsaday in codkii uu maqlay uu ahaa cod malag inuu ahaa ayuu maqlay kadibna ninkii beerta lahaa ayaa weydiiyey oo waxauu yidhi maxaad ii weydiinaysaa magacayga kadibna waxa uu ku yidhi arrintii ayuu u sheegay in isaga oo saxaro meel saxaro ah oo lama degaana isagoo maraaya inuu codkii cod ka maqlay cirka kadibna ay arrintii sidaas u dhacday kadibna ninkii wuxuu yidhi waxaad ii sheegtaa sababta aad mucjisada tan iyo karaamada intan la eg ay kaaga muuqatay ninkii wuxuu yidhi maadaama aada i weydiisay waxaan kaaga waramayaa sababta beertayda keligeed loo waraabinayo subxaana allah kadibna waxa uu yidhi beertayda marka ay soo go-do oo ay beertu soo baxdo maxsuulka ka soo baxa waxaan u qaybiyaa saddex qaybood qaybta koowaad waxa aan siiyaa ehelkayga iyo ubadkayga ayaan siiyaa waa kow qaybta labaad waan sadaqaystaa oo dadka saboolka ah fuqarada iyo masaakiinta taagta yar ayaan ku sadaqaystaa qaybta saddexaad ee soo hadhayna beerta ayaan dib ugu celiyaa si ay mar labaad ay usoo go-do oo ay beertu dib u baxdo marka ninka kan saddex xoolihii beerta kasoo go-ayay saddex qaybood ayuu ka dhigay qayb waxau siiyey ehelkiisii qaybna wuu sadaqaystay qaybna beertii ayuu dib ugu celiyey marka halka kan karaamada ninkan ka dhacday waxay ina tusinaysaa sida uu ugu dadaalay inuu xoolihiisii uu dar ilaahay u bixiyo oo uu sadaqaysto marka waxaan odhan karnaa dhammaan xoolihiisa oo dhan waxay tahay sadaqo waayo ehelkaaga iyo qaraabadaada oo aad oo aada quudisid ajar baad ka helaysaa iyo sadaqo midda labaad waa waa uu sadaqaystay qaybtii labaad oo waxa uu ka helayaa isagana ajar iyo sadaqo qaybtii saddexaadna waxa uu ku celiyey beertii si ay sadaqadiisii uu usii wato markaa subxaana allah ninka kan waxa uu sadaqaystay dhammaan xoolihiisii kadibna eeba subxaana wa tacaala waxa uu ka muujiyey mucjisadatan markaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam qisada tan waxa uu inooga sheekeeyey si aynu uga cibro qaadanno iyo faa-iidada ay inoo leedahay in aynu wax bixinno oo aynu sadaqad la nimaadno oo aynu dadka masaakiinta ah ee aynu ku sadaqaysanno wallahu aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu